jiraa kursigii labaad oo dalka ugu sarreeya aan ku fadhino iyo wakiil aan ka nahay ummadda waxaa maanta aad maqasheen ilaa shalay ila doqaato in maalinta mawluudka uu yahay u noqdo maalin oo ka mid ah diidaha qaranka soomaaliyeed inuu noqdo sida xataa wasiirka wasiirka awqaafta uu halka ka sheegay bisha annagu aan nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu dhashay waxaan u bixinay mawluud waana ummadda keliya oo magacaa u taqaana bishaasi micneheedu waxaa weeyaan awoowayaasheena ayeeyaasheena dhammaantoodii waxay ahaayeen axibaa'i rasuul calayhi salaatu wasalaam ayay ahaayeen intaas unbaa baarlamaanku uu ka tarjumay guuxaas shacbiga ayuu u tarjumay inuu rasmi ka dhigo wax ziyaada aan samaynin kala mid haddaba si shakiga u baxo mar dambe aan laisweydiinin mawluudka ma id id qarabeynaya mise ma aha si shakiga u baxo anigoo ah guddoomiyaha baarlamaanka muxdiniinta iyo koowaad ay garab joogo waxaan ka codsanaynaa inaad شلق الوقع الميزان عنك هذا الفلقة علينا مرجعيني دعواني فقرولا يسلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم